السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد waxaan isku dayi doonaa caawo waxoogaa inaan sharxi karo mawduuc shuk ama mawduucaasi ku saabsisan abaalgud ama mahadcelin ama mahadnaq oo aan u arkayo runtii mawaadicda muhimka ah ee u baahan dadka in badan loo sharxayo ka mid yahay kelmadda shukriga laydhahdo fi luga alcarabiya waxaa lagu tilmaamaa inuu macnaheedu yahay icqaadu lixsaani walashar garasho qofku uu bartay wanaagga ama salaxa loo sameeyo uu garto oo uu faafiyo مثلا وضع ذلك كتب المرأة شكرة تشكيله جينا نحضر فاتيا قول لها وضوبا وضبتنا كل يوم وربعين فقط هيا وضع شكرة تشكيله يعني هذه كان يقصد الموضوع موضوع وموضوع امتياز وينه إلى هنا يسكت في صفات نسان أسماء نساء كما الشكور إن الله غفور شكور وكان الله شاكرا عليما يعني اسم الله عليه سبحانه وتعالى كاملا وإليه سبحانه وتعالى عمليا وآليا ومعلومات التنزلية كثر الغصة مريم أيوه مقبح يا أبا الجد آلوي يعني شغل أرقى أبا الجد يستطيع يسيوي وحاجوك أسوق بطري عبادة الصالح هي وحي marka loo qiimeeyo waxay u abaalmarka ku ballan qaaday ee jannada jannada oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay mawduuc saw yani meel la dhigo keeda inuu dunida iyo waxa yaallaba ka qiimo badan yahay jannada mawduuc sawkeedu dunida iyo waxa yaallaba uu ka qiimo badan yahay ayuu haddana nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam qofka ugu booskayana jannada oo afka ugu dambeeya ee iimaan qalbigiisa ku jiray ee naar laga soo saaro inuu leeyahay dunida tan iyo tabanlaadka hadihi dunya xilulihiia qofku haysono iyo tabanlaadka inuu leeyahay sii u boosaya idan waxaad gaarkataa camalku siduu u yaryahay uu bini aadamku sameeyo iyo ilaahay subxaana watacaala sida uga abaalgudo waaka ilaahay tilmaamaya ina hada kana lakum jazaa وكان صعيكم مشكورا ما يهي وفي جنة على صوت المريض يا إلهي وحلي سبحانه وتعالى أخطأ المريض بلدينا وكان صعيكم مشكورا ما يهي ولا أشق الثاني وفرها وحل أم هدعي قال لي سبحانه وتعالى وما أطلق إن تمرا أما كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية والذي أسلفنا قليل جدا يد روحي وغرمة صلي آل يجيب إلا إليه وحاصل معها هنا وحاصل صفين ثلاثة إذا شكره وقفه كل مع الخيرات ومكابرة ولذلك لا إله القرآن توقفت المانية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إلهي سبحانه عذاب فيما حصل يا بابا لي سبحانه وتعالى حتى إيمان الله يكهر إلهنا أمها العزة شكرا لك كهرة محاما لك كعدا لأبالا لك سبحانه وتعالى فالأقوال توقف الإمام يا شكره إنه يهيب الشيء الكري هو عقل أما شيء وين عقل هو عقل والكيف هو دار مدى لكتين وفي ذلك توقف الإمام إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فاستشفى مع الله سبحانه وتعالى لهم الإمام الله شاكر لما هدعية هي كفور لفظها كفر أما كفر وغفر وغر يجوية كافر مثل لا يحوي أن وقيق إليه من عدل إليه من عدل سيئي مو كابا البدنيا وغيران إله ما مهمته سبحانه وتعالى وعباده روح يكمك وحيابا إله الله مهمته مو الصبي ليس يغوي ريدا مو قريب دلتنا إله يحكوك الباب الكافر waatan deerwara laydhaha waa kufaar yani waa kii qarinayay midhaha ee ciidda ku aasayay ilahay markaa wuxuu ku tilmaamaya bini aadamku inuu yahay imaa shaakiran wa imaa kafuura mid gaala oo ilahay nimcadiisa qarinaya iyo midib salaamay inuu mid u yahay waa laba shay oo iska soo horjeeda walidalik ba ilaahay wuxuu kaloo inoo ballan qaaday subxaana wa tacaala haddii aynu shukrigaasi la nimaadno inaan nimcadu haba yaraatee nuqsaamaynin sii kordhayso waitaadana rabbuk lain shakartum laaziidanakum ilaahay wuxuu tilmaamayaa oo uu leeyahay waxaan idin obaysiinayaa lain shakartum laaziidanakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid haddaa mahad celisaanna waan idin kordhinaya haddii aa iga gaalowdaanna cadaabkaygu waa kululiyay baa laleeyahy subxaana wa tacaala bale ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa gaayada bini aadamka loo abuurayba inay ka mid tahay inuu ilaahay umahadnaqo waa kaa lale wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya wajacala lakum asamca walabsaara walafida qaliila ma tashkuruun baa ilahay yihi subxaana wa tacaala ilaahay baa idin abuuray uurka hooyadiin idinka soo saaray idinkoo aan waxba garanaynin dabeetana waxaa la idin siiyey subxaana wa tacaala adawaat lcilm waxa wax lagu barto dhammaantood oo ah maqal ama waxa wax lagu kala garto oo ah maqal iyo arag iyo qalbi wax lagu fahmo dabeetana ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxaa sidaa u yeelay lacallakum tashkuruun bale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa cibaadada rasmigiiba inay tahay in ilaahay loo mahad celiyo washkuruu lilahi in kuntum iyaahu tacbuduun ilaahay baa alle u mahad celiya haddaad tihiin kuwo alle subxaana wa tacaala caabudaya mansilatu shukrina ilaahay qur-aanka wuxuu ku sifeeyey amase ku ammaanay oo keliya laba nebi nabiyullahi nuux duriyata man xamalna maca nuux inahu kana cabdan shakuura ilaahay baa wuxuu ku tilmaamayaa nebi nuux inuu ahaa addoon mahad celiya nebiga labaad ee alle uu ku sifeeyey sifada tanina waa nabiyullahi ibraahim shaakiran liancumihi ijtabaah wahadaahu ila siraatin mustaqiim idan mawduucu shukri waa mawduuc runtii mudan in in badan laga waramo waa mawduuc mudan waayo ilaahay nimcaduu bixiya aada u badanta wamaa bikum min nicma fa min allah baa ilahay waxaad haba yaraatee nimco haysataan xagga allay ka timi haddii bini aadamku qiimayn lahaa wuxuu nimco hayana muu ka zuuleen haba yaraatee inuu cibaado ka tafo ka baxo waxa ilaahay uu nimco ku siiyey mahmaa dhibaato ay dhinacyada qaar kaa haysato inta nimco lagu siiya ka badan inta nimco lagu siiyey ayaa ka badan ilaahayna wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala fakuluu mima razaqakum allahu xalaala طayiba washkuruu nicmat allah in kuntum iyahu tacbuduun aayaad badan oo qur-aana ilaahay markaa wuxuu inoogu tilmaamaya inaynu ilaahay u mahado celino nimcaduna aada bay u badanta inta badan bini aadamku nimcada wuxuu gartaa markuu waayo intay joogto ma dareemo markuu nimcada ku jiro ma dareemo marka la waayaabuu calaacalaa markaas buu gartaa shalay wixii u haystay inuu nimcayi baraaraada kuma xasuusto haddaad naftaadoo qura u fiirsan lahayd daa nimcada alla ku siiye matalan ishu waa nimco uu ilaahay ku siiyey subxaana wa tacala aad wax ku arkayso iyada ilaasho oo qura haddii lagu odhan lahaa maad ilaalin kartay laakiin haddaad in yar u fiirsan lahayd waxaa nicmooyin alla ku siiyey matalan markaas suuqaska marta ilaahay iibuu ku siiyey waxbaad ku arki kartaa ishaa wax lagu arkayo dabool baa alla u yeelay wax allaaliya wuxuu u saga iyo wax kasta ka celiya waxaa looga dhigay daboolkan inuu noqdo maxay wedarag gaariga sameydaan muraayadiis marka uskagu ku dhaca maxaa lagu sameeya baalada yar baa loo shibaa biyo yar oo lagu soo shubaa dabeetana dib baa loo nadiifiya si uu qofka aragtida u fiicnaa ishu kadalik cabaar markaad socoto haddaad ishu sidaa u kala hayn lahayd waxaad dhici lahayd dabayshoo quli inay ku egejiso oo ishu aanay wax dambaba arki karayn laakiin ilaahay baa wedarag kuu siiyo dheecaan yar ama ilmo yar baa soo daaysaa dabeetana labada baal baad isku qabqabanaysaa dib bay u sastaysmaysaa iyadoo kaleeraad haddana dib wax ugu arkaysaa ilaahay baa kuugu talagalay inuu kuu ilaaliyo suuqaad maalin oo dhan maraysa saxar yar iyo waxbaa kugu duulaya waxaan idhahnaa ishii baa la qubay hadday maalin walba wax la gasho godka yari sooma buugsane hadii maalin walba dhowr saxar galaan maxaad u malaynaysa godka yara ka dambeeyaysa intuu qaadi laha laakiin ilaahay baa kaa ilaaliyay subxaana wa tacaala ee waad seexanaysaa dheecaan yar baa ilaahay soo saaray dabeetana saxarkii yarabaa lagu duuduubay intanaad soo jeeda isha inaanu waxyeelin baa ilaahay xagga dambe geliyey habeenkii markaa seexataa la soo qaaday halkanubaa subxiyo xabashada ka foollaqubaa tidha carruurta xabashadaniyo waxaanad foollaqaysa waa qurubkii iyo saxaradii iyo qurubkii galay baa ilaahay si xagga dambe ku ilaaliyey inaanay xagxagan haddana dibkaaga soo celiyo aayar ay halka ka saabo yani qofka bini aadamkay hadduu u fiirsan lahaa noloshiisoo keliya wuxuu dareemi lahaa waxa alla nimco siiyey subxaana watacaala iyo intay leeg tahay laakiin bini aadamku inta badan nimcada ma garto marka uu hayo marka la waayo ayuu nimcada gartaa sida daraaddeed waxaan jeclay mawduucan inaynu waxoogaa ka nidhaahno sidee loo mahad celiya mahad celinta maxaa u cagsiyo qofku hadduu mahad celin waayo muxuu xukunkiisu yihi awalan mahad celintu shukrigu waxay culimmadu yidhaahaan saddex qaybood buu uqaybsamaa shukri lqalb oo ah qof inuu qiro oo uu ictiraafo oo uu yaqiinsado oo uu tasawuri karo o u garan karo nimcooyinka alla siiyey subxaana watacaala haddaad marka horeba dafirsan tahay oo in lagu nimceeyey baanad rumaysnayn taasi waa meel kale mahadnaqa koowaad waxa weeyaan inaad ictiraafto shayga kale alictiraafu biljamiil wanaagga alla kuu sameeyey ama xataa basharku wanaagga kuu sameeyo inaad ictiraafto walidalik baa ilaahay wuxuu ambiyada ku tilmaamaya nabiyullaahi sulaymaan matala marka ilaahay qur-aan kaga warramayo waa tii boqorkooyo aada u ballaadhana la siiyey dabeetana waa kii cifriitun min aljinni yidhaahna carshigii gabadha la soo cararaya alladii uuta min alcilm ku kale aqoon la siiyey baa yidhaahna kasoo dheeraynaya ilahi wuxuu leeyay falamaa ra'aahu mustaqiran cindah qaala hada min fadli rabbii liyabluwanii aashkur am akfur hada min fadli rabbi nabiyullaahi sulaymaan wuxuu leeyay markuu carshigii hortiisa ku arkay oo lagala soo cararay saba iyo sanca agagaarkeeda oo loogu keenay falastiin iyo qudus oo intaasoo kun kilomitir meel ka dheer ilbidhiqsiyo loogu keenay ayuu markuu arkay muu iskala weynaaninoo muu odhan wallaahi baawer baad yeelatay awood badan ee wuxuu leeyahay haada min fadli rabbii liyabluwanii aashkur am akfur tani waa ilaahay subxaana wa tacaala fadligii alictiraaf biljamiil buu ku bilaabay waa ilaahay fadligii buu leeyahy subxaana wa tacaala qur-aanka waxaa kaloo alla ku tilmaamaya inuu soo maray quraanjo meel wada hadlaysa oo ciidankii sulaymaan iyo kooxdiisu eedijirina ka waacdale u fahmay dabeetana waa kii ilaahay weydiisanayay nimcooyinku alla siiyey inuu ilaahay waafajiyo inuu ka mahad celiyo rabbi awzicna nashkur waa ku kuu lahaa idan nimcada waxaa ugu horeeya shukriga ama mahadnaqa waxaa ugu horeeya shukri lqalb qofku qalbiga inuu qiro waxaan alla nimcasiiyey subxaana wa tacaala qof bini aadama oo aan nimcaysnaynina ma jiro bini aadama oo aan nimcaysnaynina ma jiro thani lamr waa qofku inuu carabka ka abaalgudo oo hadday allatay subxaana wa tacaala inuu xuso oo dikri la yimaado iyo cibaado iyo tasbiixaat asanaaw calayh inaad la timaado tasbiixdan subxaan allah alxamdu lilah allahu akbar aynu leenahay oo dhami waa ilaahaynu xumo ka hufayno subxaana wa tacaala waa ilaahaynu u mahad celinayno walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya xadiidkii warinayay abu daawuud baan rajaynaya ma sub subax waagu markuu baryo qofka ay yidhaahda ilaahay waxa ma asbaxa bi min nicma aw biaxadin min khalqik faminka waxdaka laa shariika lak falaka alxamdu walaka shukr inuu shukr hada alyowm uu guday amase qofka ictiraafkaasi la yimaada ee ah inuu qiro ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nimco siiyey waa ka uu ku tilmaamayay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku bukhaari warinaya saxiix ahaa sayid listikfaarku muxuu ahaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam weedhaa jira qofku hadduu subaxii yidhaahdo isagoo yaqiinsan oo uu dabeetana sidaa ku dhinto inuu ahlu janno yihi hadduu galabtii yidhaahda buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo yaqiinsan oo uu sidaa ku dhintona inuu ahlu janno yihi qofka muslimkaa markaa wuxuu nabigu barayay inuu laazimo masaan wa sabaaxan subax gelin hore iyo gelin dambaba inuu laazimo allahuma anta rabbi laa ilaha ilaa anta khalaqtani waana cabduk waana calaa cahdika wawacdika ma istatactu acuudu bika min shari ma sanactu abuu'u laka binicmatika calay wa abuu'u bidanbi hada huwa maxalu shaahid abuu'u lak binicmatika calay ay actarif lak weedhu waxa weeyaan ilaah wadaa i rabbiya adiga cid aan hayn oan caabudayaana ma jirto aday abuurtay addoonkaagii baan ahay ballankaagii baan ku sugnahay intaan awoodo waxaan kaa magan galayaa waxaan shar sameeyey wixii aan dhib sameeyey sharta ka imanaya ayaan ilaahu kaa magan galay waxaan kaloo kuu qiraya kuu ictiraafsanahay waxaad nimco isiisay waxaan kaloo qiranayaa waxaan dembi galay ee ilaahu dembigayga dhaaf hadduu qofku caynkaa yidhahda buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam gelinka hore isagoo yaqiinsan waxaa dhacaysa in ilaahay subxaana watacaala janno geliyo uu saa ku dhinto hadduu gelin dambe yimaado isagoo saa yaqiinsanna inuu janno galo waxaa kaloo ka mida baa in leenahay inuu qofku jawaarixda ka mahad celiyo oo ah nimcooyinku alla siiyey subxaana wa tacaala inuu wuxuu alla ugu talagalay uu ku isticmaalo xoog iyo xoolo iyo caqli iyo raganimo wixii alla ku siiyey subxaana wa tacaala inaad isaga addoon ugu noqotid inaad ku isticmaashid walidaalik ayaa qadiyadda tani waxay u baahan tahay in in badan dadka muslimiinta ay eegaan waxay u baahan tahay xajuu nabigu calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal xadiidka abu daawuud iyo nisaa-i axmed ba warinaye albaanina tasxiixinaye ayuu wuxuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam yaa mucaad wallahi innii la uxibuk mucaad ibnu jabal isagoo nabigu la hadlayay bu wuxuu yihi mucaadow allaan ku dhaartayo waan ku jeclahay buu yidhi wuu ku celceliyey lafdigaa nebigu dabeetana wuxuu yihi waxaan kuu dardaarmayaa mucaadow salaad kasta dabadeed inaanad ka tegin inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik salaad kasta inaad ku ducaysato dabadeed ilaahu iigu gargaar inaan kuu mahad celiyo oo ku xuso oo si fiican kuu caabudo waxay u baahan tahay qadiyadda kani saddexda qalbiyan inaad ictiraaftid afka inaad ka qabtid soomaalida dhaqankeeda gaar ahaan qolada reer waqooyi dhaqankooda waxaa aada uga caano dayro inuu qofku xataa nicamka alla siiyey subxaana watacaala uu ka dayriyo bale waxaa caan ugu ah xataa waxa uu haysto oo dhan inuu ka dayriyo shaqo xun baan galay iyo wax xun baan soo qabtay iyo qado xun baan soo cunay iyo wax kasta wax yaroo xun buu ka dhigay kullu shay halkuu ilaahay subxaana watacaala nimcooyinkiisa qofkuu qiri lahaa ee uu ilaahay wuxuu faamaa binicmati rabbika faxadis uu istaagi lahaa ee uu ilaahay uga mahad celin lahaa wuxuu helay ayaa wax kasta uu dafir bilaabaya ilahayna wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyo xabsi ku jirta laakiin weedhahay lahaayeen maxay ahaayeen nabiyullaahi yuusuf واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بإلهه سبحانه وتعالى بس أنت ضمن مما هذا عليا ما هذا نقص وحوضها عكسته وحقه وحوضه الرأية عدلهم هذا عليه alle subxaana watacaala waxaa ku xiga cid loo mahad celiyo labada waalid gaar ahaan hooyadii dhabarka kugu qaaday ee kuwallacday ee caloosha kugu siday ee culayskaagaasi la galgalatay ee ku foolatay ee ku korisay ee saxarada kaa maydhay ee ku weynaysay ilaa yaa adduun ka noqotay majuura oo meel istaagi kara walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamayaa an ishkur lii waliwaaliday an ishkur lii waliwaaliday waan aniga iyo labadaada waalidba u mahadnaq baa ilaahay lehi subxaana wa tacaala cidda saddexaad ee mudan in loo mahad celiya waa odayga reer kale waxau alle subxaana wa tacaala ina barayaa qofka muslimka ah wax kasta oo abaala oo loo galo inuu ka abaalgalo bini aadamka in loo mahad celiyo qof kasta oo wanaag kuu sameeyey inaad ku daydo inaad wanaag u samayso mahad celintu waa shay marka hore ka mid ah fadaaisha bini aadamkuba wada yaqaana walidalik buu ninkii tumaamo la odhan jiray muxula nin reer bani xaniifa ahaa oo saxaabiga kane waktigaa gaal buu ahaa dabeetana jaahiliyadii way iska cimraysay jireen wuu iska soo cimro tegay dhexda markuu marayay baa ciidan muslimi qabtay waa la soo xidhay masaajidkii nebigaa lagu xidhay calayhi salaatu wasalaam saariya derbi ka mida tiir ka mida tiirarka masaajidkuu maxbuus ku ahaa dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu u yimaado ayuu wuxuu yidhaha maa cindaka yaa tumaama tumaama maxaad haysaa buu nebigu ku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray cindii khayr ya muxamed in taqtulanii taqtul za dam wain tuncim tuncim calaa shaakir wain kunta turiid ilmaala fasal minhu maa shita xadiiska bukhaara warinaya filaya saxiix lbukhaari ku yaala wuxuu leeyahay tumaama isagoo nabiga la hadlaya calayhi salaatu wasalaam subxi buu nabigu u yimaadaa bal warran buu yidhaha maxbuuska meesha ku xidhan dabeetana wuxuu yidhaha haddaad idisho nin dhiiglaa dishay haddaad igalladaysato iska kay sii daysana mid mahadnaqi karaa sii daysa mid abaal gudi kara haddaad xoolo doonaysana nin tolkii furanaya kuu xidhan yani xoolana weydiisho haddaad doonayso tolkay xoolo waa iga bixinayaa haddaad iska kay sii daynayso iyo cafidana nin mahad celin kara baan tahay haddaad idishana nin dhiigle ayaa dishay saddex subax buu nabigu kusoo noqonaya calayhi salaatu wasalaam subax walba uu lahaa tumaama bal iska waran uu isna weedhadan ku celinayay markii dambuu nabigu iska sii daayay calayhi salaatu wasalaam tumaama wuu islaamay intuu soo islaamay buu ayuu nabigu ku yidhi cimraa i xidhnayda maxaan yeela cimradaadu iska dhamaysaa layidhi wuu iska cimro tegay quraysh markuu galay bay idhahdeen laqad sabawt waad waad bidcawday waad jidawday bay idhahdeen diintii aabbayaasheen iyo dadkeenu haystay waad ka baxdo maxamed baad raacday baa lagu yidhi laa wallahi buu kuugu jawaabay markaa walakin aslamtu maca muxamed rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam walaa wallahi laa yaatiikum min alyamaama xabbatu xinqa xataa yaadana fiiha annabiy sala allahu alayh waali wasalam maan ridoobin buu yidhi waan islaamay waxaan sida idiin sheegaya inaan maxamed ugu abaalgudayo reer yamaami beeralay bay hayanoo raashinka lagu cuno xintada maka lagu cuno xaggooday ka iman jirtay xabad dambe oo xintaay inaanay idiin imanaynin miduu maxamed idiin ogolaado mooyaane alictiraaf bilfadli in laga mahad celiyo ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tansaw lfadla baynakum war dheeraadka waxa isdheeraydeen iyo waxa isasiiseen waar ha ilaadinaba alla ley subxaana watacaala walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa abu daawuud iyo nisaa'iba warinaya wuxuu leeyahy man istacaada billahi faaciduuh waman sa'ala billahi faactuuh waman dacaakum faajiibuuh waman sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh fain lam tajiduu ma tukaafi'uuna fadcuu lahu xataa taraw annakum qad kaafa'tumuuh wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam war ninka ilaahay magaciisa idinku magan gala magan geliya ninka ilaahay magaciisa wax idinku weydiistana waa siiya buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninka idin yeedha ee macsuumada ama walaalkay ku yidhi raashin baan ku siinaya iskaalena waana aqbala waman sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka wanaag idiin galana war abaal mariya buu nabigu yihi wanaag kuu gala abaal mari haddaad weydaan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaad ku abaal mariso ninbaa wanaag kuu sameeyey adduun buu ku siiyey waxbuu abaal buu kuu galay yad buu kugu laba haddaad weydaan waxaad ku abaal marisa buu nabigu yidhi u duceeya ilaa yaad ka leeday ninkaasi malaa xaqii uu kugu lahaa waad iska rid haddaad hantiya adduun soo weydo ducada ha kaga bakayline u ducee buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam walidalik baa anas ibnu malik radia allahu canhu wuxuu leeyahy markii uu nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam madiine ayuu muhaajiriintii iyo ansaartii walaaleeyey markaasuu wuxuu leeyahay anas muhaajiriintii baa nebiga la hadasho waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ma ra'ayna qowman abdala min kasiirin walaa axsana muwaasaatin min qaliilin min qowmin nazalnaa baynahum maanan arag bay idhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow duul waxa badanaya hayaan ka bixin badan waxa yaraya hayaana kala nafqaybsi badan kuwii aanu ku soo degnay ee ansaarta ahaa beerihii dhibtoodii iyagii baa naga kaafiyoo beeraya waashrakuuna fi lmahna wixii ka soo baxayna waxbay naga siiyeen ilaa aanu silayna bay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo nimankan aasharkiiba la tageen muhaajiriintiiba markaa cabanayso nabiga u cabanaysa ansaartii lala walaaleeyey way diiday inay muhaajiriintu beeraha ka shaqeeyaan iyagiiba beerta ka shaqaynaya haddana wixii ka soo go-ayna way la nafqaysanayaan oo way siinayaan dabeetna waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo nimankan asharkiiba iyagaa qaatay wixii asharhaa iyagaa la tegey wuxuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam laa maa dacawtum allaha lahum waasanaytum calayhim xadiiskii abu daawuud baa warinaya saxiix asharkii lamay wada tegin buu nabigu yihi inta aad ilaahay u baryaysaan ee aada ammaanayso war qofka wanaag kuu gala axsanta inaad tiaa waad ii wanaag samaysay inaad tidhaahda waa min addiin ayay ka mid qofka wanaag kuu sameeyo walidaalik ayaa wanaag intiisa yar xataa alla wuxuu ballan qaaday inuu ka mahad celiyo walidaalik baa axaadiista nebiga ka asaxday ee bukhaari warinaya wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam inin haraaday oo markuu haraad naftu isugu timi uu ceel helay oo uu galay oo uu ka soo cabbay oo markuu ka soo baxay ceelkiibuu ceelka dushiisii wuxuu ku arkay ey carabka laalaadinaya oo haraad dalilaysa eygu aragtida qofka muslimka muxuu ku leeyay waa waxaan fiicnayn oon iska erino oo nijaaso badan oo mid lagu ugaadhsanayo ama mid beer lagu haysto mooyaane tan lagu xaragoodo ama la wadwaso uu nebigu ku tilmaamayo ajarkaba inuu la dego haddana maca daalika eyga noocaasiya in loo naxariisto ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa ninkii wuxuu arkay ey haraadhayo naftii hayso dabeetana wuxuu yihi eyga kan wixii igu dhacay oo kalaa ku dhacay ceelkiibuu dib ugu noqday wuxuu biyo ugu qaada buu waay kufkiisii qofku waa iska kab yaroo maha soo la gashadoo biyo qaadi kartaa kabkiisiibuu iska bixiyo biyaa u dara waxay noqotay markuu isdhaa ceel ka baxnayn wuxuu ku qaadan waaye hofkii afkuu sudhay kabkiisiibuu intuu biyo daray afka sudhay dabeetana ceelkiibuu ka soo baxay wuu waraabiyey markuu waraabiyey buu nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam fashakara allahu lah faqafara lah ilaahay baa uga mahad celiyey intaa uu sameeyey dabeetana ilahay baa dembigiisii dhaafay ilahay wuxuu isugu kaasifaynayaa markaasi inuu yahay ashakuur innagana waxaa laynaga rabaa markaasi in si sabatan aynu isku dayno inaynu la nimaano bale wuxuu inoo tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam nin waddo marayo qodax ka duway fashakara allahu lahu fagafara lah in ilaahay dembigiisiiba dhaafay waxaa fool xun markaas inay dadku ilaahay nimcadiisa ictiraafi kari waayaan taas baa aada u fool xun annuqraanu biljamiil waa wax aada u fool xun walidalik buu nabigu wuxuu leeya calayhi asalaatu wasalaam ibnu cabaas xadiidka saxiixu muslim ku yaal wuxuu yihi roob baa da-ay iyadoo madiine la jooga roob da-ay markii waagii beriyuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam saaka dadka waxa waa beristay mid gaal ah iyo mid muslimaba wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa roob shubay markaasay qaar waxay yidhahdeen waa ilaahay naxariistii qaarna waxay yidhahdeen buu nebigu yihi walle dirirku ama daya ama xidigihii la tirin jiray teerma weyda si fiican bay sanadka u dahda wuxuu nebigu ku tilmaamaya yani ilaahay nimcadu u ictiraafi lahaa ee uu garan lahaa in alla subxaana wa tacaala u nimceeyey ayuu inuu alla u qiro daaya cid kale u nisbaynaya inuu ilaahay u qiro subxaana wa tacaala daaya cid kale dayax iyo dirbe iyo seermaweydiiyo xidigo kale ayuu u nisbaynaya dabeetana markaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam dadka saaka waxa waa baristay mid gaaloobay iyo mid laqad sadaqa naw-u kada wa kada yiri maanta waa dhaboobay xidigii hebay ilaahay baa qur-aan soo dejiyey markale falaa uqsimu bimawaaqici nujuum aayadka suurat lwaaqica u dambeeya watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun baa ilaahay leeyihi waxaad ka yeelaysaan nimcada iyo arsaaqda alla idin siiye subxaana watacaala abaalmarkeedii inaa ilaahayba beenisaan baa ka dhigteen idan waxa muhima qofka mu'minkii inuu mahad celiyo oo alle ugu horeyn subxaana watacaala uu mahad celiyo waayo ilaahay baa wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya wadaraba allahu matala qaryatan kanat aaminatan muطma'ina ya'tiiha risquhaa ragada min kuli makan fakafarat biancumi illaah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf bima kanuu yasnacuun ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana watacala ilaahay tusaale wuxuu idiin siinayaa magaalo nabad ahaydoo deganay oo ilaahay u arsaaqi jiray oo nimcadii alle ka kibirtoo ka gaalowday yacni mahad celin weyday fakafarat biancum illah ay lam tashkur weeyaan ilahay nimcadiisaa laga gaaloway macnaheedu waxa weya ilahay waan loogauu tilmaamay isagoo dumar la hadlaya inay u badan yihiin uriitu naara faidaa aktaru ahliha nisaau yakfurun naartaa laysitiyey buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam saa dadka ugu badane ku jira waa dumar yakfurna buu nabigu yihi dumar gaaloobay kufri buu ka cabira markaasaa saxaabadii waxay dhahay ayakfurna billaah ma kuwo ilaahay ka gaaloobay baa nebi allow bay ku yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi yakfurna alcashiir maye odaygoodii bay ka gaaloobeen yacni wuu u nimceeyey dabeetana way mahadnaqi kari waayeen wayakfurna alixsaan buu nebigu samihii ayay ka abaalgudi kari waayeen walidalik buu nebigu wuxuu yihi low axsanta ilaa ixdaahina dahra uma ra'at minka shay-an qaalat maa ra'aytu minka khayran qatu weligaa haddaad u samafashoy maalin xuma aragtay waxay sheegaysaa weligayba samakaama arag waxay dhafiraysaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam wixii wanaag la soo sameeyo dhan maalin qura oo dhibi dhacda ilowsiinaysa yacni dumarka waa caatifsiin caatifaduna inta badan waxay abuurtaa qofku inuu inficaali noqdo walaakiin badh badan oo mahad celiyaa jira dumar oo dhan qadiyadu maaha waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam qadaayaadku ku adadkaa waxaa ka mid a ee uu mahadnaqayay inta badan caaisha waxay tihi weligay dumarkii uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam guursaday kumaan hinaasin bay tidhi kuwii ila noolaa sidaan khadiijo ugu hinaasay khadiijo aanay sooba gaadhin oo geeriyootay iyada horteed yani nebigu markuu khadiijo qabay calayhi salaatu wasalaam haween kaleba lama qabin khadiijo markay geeriyootay kadib ayuu dumarku haweenka badan guursaday caaisha waxay leedahay weligayba cid ugumaan hinaasin khadiijadaa dhimatay sidaan ugu hinaasay bay lahayd markaasay sababtii bay tilmaamaysaa waxay leedahay nebigu wuxuu ahaa bay tihi hadduu neef adhiga xataa hadduu qalo markuu gowraco unbuu qayqaybiya wuxuu idhahdaa intaana khadiijo heblaayaha loo geeyo dumar ay khadiijo saaxiib ahayeen ee reerays ku fiicnaayeen ayuunbuu neefku qalaba u kala diraa bay tihi iyadoo khadiijo dhimatay markaasay maalintii dambe caaisha hinaasuintu qaaday bay waxay tihi horta maxaad islaan dhimatay oo qawlo lacasaydu maad hadal haysaayo inan yarbaa yacni alla kuugu bedelay iyadoo leh weedha caynkaasi oo kale aada u adag ayaa caaisha isticmaasha wamaa tadkuru min cajuuzin min cajaa'ishi qurayshin xamraaa shibqayn halakat fi dahr faabdalaka allahu khayran minhaa bay tiri islaan horoo dhimatay oo cajaa'ibtii quraysh ka mid ahayd oo ilaahay kuugu bedelay inan fiican oo iyana geeriyootay maxaad ka hadalhaysaan bay tiri hinaasigu markaasuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay leedahay faaqbadtuhu yowman faqultu khad maalintaa waan ka cadhaysiyey bay tihi aan khadiijo ka hadlay dabeetana wuxuu yidhi innii qad rusiqtu xubbaha wuxuu ugu jawaabay markay caynkaa ku hadashay nabigu calayhi salaatu wasalaam kalgacalkeeda iyo xubbigeedaaba laygu arsaaqay buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam walidalik buu axaadiis kale wuxuu nabigu ku tilmaamayaa waa lay beeniyey markaasay rumaysay buu nabigu yidhi waa lay go-doomiyey markaasay hantideedii igu kordhisay waa yacni waxay u ahayd garab nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan uga jeedaa alictiraafu bilfadli markaan leenahay yakfurna alcashiiri macnaheedu maaha in la leeyahay haween oo dhan baa yakfurna alcashiira laakiin kuwa uu naarta ku arkay ayuu nebigu wuxuu tilmaamayaa sabab ka mida sababaha ugu badanee haweenku ay naarta ku gelayeen inay ka mid ahayd yakfurna alcashiir alkufraanu bilcashiir inay odaygooda caasiyeen waxaa ka mid a dunuubta waaweyn ee masalan uu alle subxaana wa tacaala tilmaamay shukriga ka horjeeda xuquuq lwaalideyn labada waalideen caaq lagu noqda waa dunuubta ugu waaweyn waayo waa didda shukr waxay xaq u lahaayeen in loo mahad celiyo markaan soo koobno waxaan leenahay alle subxaana wa tacaala wuxuuna farayaa inaynu mahad celino oo awalan qofka wanaag kuu galayo cid kastoo wanaag kuu gasha inaad ictiraafto aanad basirin wanaagga lagu sameeyo taaniyan inaad afka uga mahadnaqdo haalisan inaad gacanta ka abaalmariso haddaad ka abaalmarin karto walidalika uu nabigu calayhi asalaatu wasalaam qadwatu beder markay dhacday ee ay dhacday in gaalo badan la qabqabto ayuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam gaaladii lasoo qabqabtay toddobaatan ma maxaabitaan loo qabo dabeetana qaar badan baa wax lagu furfuranayo waa isfurtayo waxbaa lalaha nebigaa wuxuu ka hadlay gaaladaa lasoo qabto wuxuu yihi law kaana lmucam ibnu cadiy law kaana mucam ibnu cadiy xaya uma kallamanii fi haaulaai nasna lataraktuhum lah xadiiska bukhaari warinaya wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu noolaan lahaa mucam ibnu cadiyi ninkii la odhan jiray oo igala hadli lahaa buu yihi kuwaasi uraya baksigaa hadduu igala hadli lahaa gaaladu markaa sheegaya maxaabista kuwaa hadduu igala hadli lahaa isagoo nool waan usii dayn lahaa buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam mucam ibnu cadiyi muxuu ahaa nin gaala buu ahaa haddana wuxuu nabigu leeyahay hadduu gaalkaasi maanta noolaan lahaa oo qoladaa gaaleed arrinkooda igala hadli lahaa toddobaatankaa gaala ee laysku beder laysku galay maxaabista allah ista hadduu igala hadli lahaa waanu sii dayn lahaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam mudcam ibnu cadiy waa ninkii markii maka nebiga laga soo saaray iskaga yimid ee uu taa'if qabtay ee reer taa'ifna ay soo dhagxamiyeen ninkii magangelyada siiye jaar geliyey weeyaan deetana wuxuu leeyahay kaas maalintaasi abaalkaa uu galay daraaddeed hadduu kaasi noolaan lahaayo gaali buu nabigu leeyahy toddobaatankanba waan uga tegina kan dhaqanka qofka muslimka ah waa qof abaalguda walidalika baa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada maalin waxaa usoo galay abubakar oo faydan oo lowgu muuqdo marada dacalka haysto oo lowgu muuqdo dabeetana nebigu markuu arkay buu saxaabadii la fadhigay wuxuu ku yidhi ninkaasi uu soo murma muran ayuu soo galay markuu soo u yimid xadiis saxiixu ku yaala ayuu wuxuu yidhi abibakar baa markaa dacwoodo wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo cumar baan wada hadal dabeetana afkaa naga xumaaday markii afku naga xumaaday aanu kala tagnay ayaan dib isu labqabeey markaa waxaan gartay inaan ka yaro gardaraayo waan ka daba tegi gurigii baan ugu tego waxaan ku yihi bu i warniyo sikay cagsi waan kaa gardaraayo cagsi cumar wuu la hadli waayey markaa abibakar isagoo istakatagu soo noqdo nabiga calayhi salaatu wasalaam buu kuleeyay ninkii cumar saas buu ii galay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu cadhooday isagoo cadhaysan ayaa cumar oo ordayaa soo galay oo isnaysi soo labqabay saxaabadu waxay ahaayeen bashar khata waa dhici jiray laakiin waxay ahayen dad waqaasiin cala alxaqa dad markay cadhadu ka degto maantu uu dib ugu soo noqdo inay xaqa ictiraafaan aan ceeb u haysanin inagu waxa laga yaaba intaad cadhooto inaad wax samayso hadhowna inaad tiraado war wixii haddaa armaa reerku ceebooba hadday yaro ictiraaftaan wixii ama armaad adigu ceebooda ama armaa wax kala dhacaan alictiraafu bilxaqi fadiila inaad xaqa garato oo ictiraaftaa waa wanaag inaad xaqa ka santaagtaa waa wax foosa waa dhici karta qofku intuu cadhoodo inuu mar ismadax maro oo wax ka dhacaa haweentu inay cadhooto ninku inuu cadhoodo mid waliba qof waliba wuu cadhoon karaa cadhaduna waa shay bini aadamka ku dhaca laakiin waxay ahayd qof inuu markuu dego uu isladqabayn karo walidaalika baa saxaabadu way murmeen waanay kala cadhoodeen laakiin u fiirso fii majlis waaxid isagoo nebigu fadhiya labadiiba isusoo labqabeeyo abibakar dib uu cadharo isagii cumar buu tegey cumar ba haddana weli aan cadhadii ka degin buu arkoo nebigu u yimid intuu nebigu kusoo baqraabaa cumarna maskaxdii kusoo noqotoo cadhadii ka degtay dabeetana isna wuu yimi oo nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam markuu nebiga u yimid ayuu abibakar wuxuu arkay siduu nebigu u cadhaysan yahay markaasaan soo gurguurtay buu yidhi anigoo cumarba u baqayo markaasaan idhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo anaa ka gardaraa anaa ka gardaraa anaa ka gardaraa baan ku celiyey buu yidhi marka arkay inuu cumar u cadhaysan yahay ayaa kuuhi ilaahay rasuulkiisiiyo anaa ka gardarraacna nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu saxaabada la hadlay buu wuxuu ku yidhi waryaadahan saxaabay buu yihi ma ii geynaysaan saaxiibkay abubakar buu markaa ka hadlaya way wada beeniseenoo markaasuu bu yidhi run baad sheegtay way goodoomiseenoo markaasuu hantidiisii weysanaa wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam islaamnimadii markay hariibka ahayd ee dhibtu nabiga haysatay inuu abibakar ahaa kii abaalka u galay ee u gargaaray ee u hiiliye maal iyo adduun iyo naf iyo wax walba isla dhinac taagay dabeetana cumar iyo raggaa waaweyne saxaabada casharati lmubashiriinka ka midu wuxuu leeyahay haddana uma soo dhowidin abibakar abibakar ha lai dhaafa buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam isagoo weli xasuusan wuxuu u sameeyey khadiijuu ka hadlaya isagoo weli xasuusan wixii uu sameeye walidalik qofka mu'minka ah dhaqankiisa rasmiga ah waa dhaqanka inuu abaalgudo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qur-aan soo degay ilaahay uu leeyahay dembigaagii hore iyo kii dambaba waa la dhaafay markii qur-aankaasi soo degay buu nebigu cibaadadii sii badiyey caishaa markaas su-aal isweydiisay ah waxaa aragtay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo gomaduhu barareen intuu cibaadaday ku taagay waxay tihi ilaahay rasuulkiisiiyo alla dembigaagii hore iyo kii dambaba wuu dhaafaye maadee nasasid baylaada adiga wixiiba lagaa dhaafiye maxaad la taagantay gomadu kula barartay maad nasasid wuxuu ugu jawaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam afalaa akunu cabdan shakuura caaisha miyaanan noqonayn buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam addoon mahad celiya ilaahay aniga hadduu dembigaygii horiyo kii dambaba dhaafay maanana ilaahay isu taago anigoo u mahadnaqayo anigoo ilaahay subxaana wa tacaala damacsan inaan u mahad celiyo walidalik buu nebigu sajdada fii suurati saad ku jirta wuxuu lahaa nabiyullaahi daawuud wuu sujuuday buu lahaa tawba anna waa sujuudayaa buu nebigu leeya anigoo ilaahay u mahadnaqayo bale wuxuu isku dayay nebigu calayhi salaatu wasalaam acmaashii xataa ambiyadii hore iyo waqtiyadii alla u nimaceeyey inuu ka mahad celiyo oo cashuura soonkeeda waxaynu naqaana waxaatay nebigu yowmu cashuura muxaram iyagoo sooman yuhuudda markaasuu yihi maxay la soomayin markaasaa la yidhi waa maalintii reer banu israa'iil ilaahay baga nabadgeliyey ee fircoon iyo kooxdiisa la halaagay naxnu axaqu bimuusa minhum buu yidhi inana ilaahay mahadcelin maalintaasi ambiyada alla uu nebigaa iyo tolkii nabadgeliyey mahadcelin allaan uga mahadcelinayna allah soomo qofka mu'minkii waa kii ilaahay u mahadnaqee u caabuda inuu ilaahay u mahadnaqayo subxaana watacaala waxaasoo nimcaabuu ku siiyey ilaahay baa le wain taciduu nicmat allahi laa tuxsuha haddaad tirisaan ilaahay wuxuu nimcaygi siiyey ma koobi kartaan maadaama aad koobi karayn waxaad garanaysaa wax kastoo cibaado aad samaysaa ilaahay mahadnaqiisii inay weli ka dhimanta waxaad kaloo garanaysaa maadaama ilaahay uu janno ku ballan qaaday inteer leeg wax kastoo aad samaysaa way kula yaraanayaan saa daraaddeed qofka muslimkii masar sheegtaba ma yidhaahdo waxan baan sameeyey kan baan sameeyey waayo wuxuu og yahay cidda wax ka sugayana alla tahay subxaana watacala wuxuu kaloo ogyahay waxa isaga ku maqan waxuu markaa sheegtaaba meesha ma yaalin qofka muslimkaa dhaqankiisa waxaa ka mid ah inuu mahad celiyo oo dadka kuwa ugu dhow u mahad celiyo kow labadii waalid ee ku dhalay ee ku koriyey ee ku barbaariyey ee kuu soo jeeday inaad u mahad celiso haweentu odaygeeda inay u mahad celiso in caruurtu waalidkoodu mahad celiyaan in mujtamacu qof kasta oo wanaag kuu sameeyey inaad qabto wanaagiisa hadday taasi dhacdo noloshu basiid bay noqonaysa aad bay u fududaanaysa ummadda qof kastaoo waxgalay haddii la garanayo wanaagu sameeyey oo qofka wanaag sameeyo wanaagga looga mahad celinayo noloshuna aad bay u fududaan lahayd aakhiriya adduunbana waa la liibaani lahaa ilahayna wuxuu leeyahay maa yafcal illahu bicadaabikum in shakartum amur ilahay cadaabkiina waxba kuma falayo haddaa ilaahay u mahadna naqdaan oo abaal guddaan ilahayna wuxuu ballan qaaday lain shakartum walain shakartum laaziidanakum haddaad mahad celisaan in alla subxaana watacaala uu inoo kordhinay cidda wanaag u samaysa inayd wanaagga uga abaalguddaan inay ka mid tahay min alfadaa'il bashariyadoo dham isla waafaqsantay idan kow inaynu mahadnaqa alla badino oo wuxuu nimcayna siiye aynu dib ugu xisaabtano oo nicamka had iyo goor markay lumaan baynu garanaa inaynan ka daba calaacalin ee inta aynu hayno inaynu ka mahad celino soomaalidu horey ugu maahmaadaan maxay ciidan yar iyo calaf yarba bay idhahdaan yacni marka la waayo adin baa la tabaabay tilmaamaa maamaha noocaasiya qofku markuu ciidan yar haysto oo inan yar ariga u raacdiya waxa ka inaan waxba haysan buu haystaa ama markay beerta ama arigu rabaa yar yahay inaan waxba haysta laakiin hadday abaari dhacdo intaan la waayo ama inanti yarayd laga kaxaysto ay ka tagto maalintaa ugu ogaadaan waxa kan inayna macaa hayaan marka hore ma karo sideedabana insaanku waxa uu markaa hayo wax ka fog buu hanqalka heegaa waxaa markaa gacantiisa ku jiraa waxba ulama muuqda hadduu wax badan haystiyo hadduu wax yar haystaba wax ka badan buu raadinaya walidalik baa inta taa badan u muuqato tan aanu inu ka mahad celiya in badan u muuqanay laakiin asalku wuxuu ahaa tan yar markaad ka mahad naqdo ayaa ta badanina imanaysaa ilaahayna kordhinaya subxaana wa tacaala naftayda iyo idinkaba waxaa idinkula dardaarmaya inaynu in badan alle xasuusano subxaana wa tacaala oo in badan u mahadnaqdo inaynu in badan xasuusano waalidkiina dhale ina koriyey ee wanaagiyo samaha inoo kale hooyadii inta badan inoo soo jeeday ee maray walaacsanti iyo maray uur kugu sidiyo maray xaar kaa beenaysay iyo maray habeen kuu soo jeeday waxaad samayso oo dhami ma gaadhaan xanjeerkeedoo furmay maalintay kaaga naxday yani marada yare ee kuga xambaarsanay oo ka furantay naxdintii naxday halkii go'day waxaad siisoo dhami ma gaadhaan inaad in badan dib ugu xisaabtanto waalidkii sidaa kuu galay saad ugu mahadnaqilay inaad in badan ku xisaabtanto dadka muslimiinta ee kuu mahad kuu samagalay wanaagga kuu sameeyey inaad u abaalgudto wallahu aclam billahi tawfiiq
ilaahay ka abaalmariyo muxaadarada qiimaha lahayd walaalkeen sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun inta ka hadhay cajaladana waxaynu ku buuxin doonaa qaar ka mid a su-aalihii ku jiray cajaladii cinwaankeedu ahaa kayfa nataqadam
sidee ayay ku dhacaysaa dad islaamo baynu nahay haddana soomaaliya qaran gooniyana ah sidee bay ku dhacaysaa taariikhdeenna in ay noqoto wax la sugi karo maanta haddii aanay dhacaynin taas oo aanay suuragab ahayn maanta inaynu sugno wixiina dhaafay taariikhdeenna sidee bay u suuro gelaysaa in aynu waxaynu isla fahamno oo taariikha oo ummadeenna aynu u sugno isfahamkeeda aynu isla gaadhno waa ka baxa
runtii markaan tilmaamayo taariikhdeenna waxaan tilmaamayaa madda aan rumaysannahay ee aan rabno inaan hirgelinaa nolosha taariikhda uu ku leeyahay ma rumaysnin dad ka taariikh gadisan inaynu nahay dadka muslimka ee kale waxay noqotay inaynu dadka muslimkee kale ka baxno markii la baabi'iyey khilaafadii u dambaysay ee islaamiga waxaan odhan karnaa masalan shaadhkii u dambeeyey ee islaamka ciddii huwanayd dunida waxay ahaan jireen nimanka turkida la yidhaahdo turkidu waxay xukumi jirtay waddanka soomaalida la yidhaahdo waxay kaloo xukumi jirtay caalamulislaamigan soko oo dhan ama carabtan waxa loo yaqaano oo dhan soomaaliya waxay ka mid ahayd dhulka ay xukunto dawladdaasi islaamiga ahay ugu horeyn waxaan leeyahay waxay xukumi jirtay muddo aada u tiro badan soomaaliya waxaa looga talin jiray magaalada mukha la yidhaahdo ee yeman ku taalla waxaa madax uga ahaan jiray waddanka soomaaliyeed dad waddanka deganaa ninkii ugu dambeeyey ee madax uga ahaa wuxuu ahaa ninka la yidhaha burhaan bey waa cali caarif ninka loo yaqaanay jabuuti awowgii burhaan bey markii la dilayna sharmaarke nin la yidhaahdo ayaa qabto soomaaliyeed kadib isku soo duuduub waxaasoo dham waxay ahayd markay sii liidatay ama see sii burburaysay yacni taariikhda muslimiintu masalan markii la qaybsanayey yurub waxay u bixiyeen ninka loo yaqaano turkiga alrajul almariid ama the sickman ninkii bukay ee yurub baa loo bixiyey dabeetana go-aan waxaa lagu gaadhay in la qaybsado tarikadiisii dhaxalku ka tegey saa daraaddeed baa waxaa la qaybiyey caalamka muslimka ah badh faransiis qaatay badh ingiriis qaatay badhna dadyow kale qaateen soomaaliya waxay ka mid ahayd qaybtu ingiriisku qaatay maxamed cali ninka la odhan jiray ka talin jiray masar markii laga gooyey masar iyo sudan ee turkiga lagala wareegay ayay khilaafadii cusmaaniyiintoo sii liidatay waxay damacday inaan soomaaliyana lagala wareegin saa daraaddeed bay ninkii dankeliga ahaa tidhi ha laga bedelo oo ha qabto nin soomaaliyeed oo kasoo horjeesan kara dowladda ingiriis hase yeeshee soomaalidu qabiilkiiyo waxay isu dili jirta unbaa la isu dilo may soconin waxaan uga jeedaa markaas ma rabo taariikh gaara oo soomaaliyeed hadda kamaan hadlaynin laakiin waxaan u arkaa soomaalidu inay tahay qayb ka tirsan dadka muslimiinta oo taariikhday dadkaasi lahaayeen inay la lahaayeen ama xabashii ha deganaadaan oo dowladii muslimkee ka tabin jiray herar iyo waxa kanoo dhan ha ahaadaan ama dowladdii muslimkee weyneyd ee dunidao dhan markaa ka talinaysay ha ahaato ama taariikh gaaro ay ka leeyihiin muslimka maan rumaysnin markaan leeyahay dadkaan taariikhdooda garanaynin waxaan u jeedaa mabda aynu rumaysnayn taariikhdiisa inaynu garanaynaa laazima si aynu u fulin karno waana mabda ay rumaysan yihiin dadka soomaaliyeed iyagu intay ku geysteen haba yaraatee yacni markay ummad taariikhi ka dhaxayso qolaba inbay ka geysataa waana la kala badsadaa waa suurtagaltaa numbarku u yaryay soomaalidu waxay geysteenna inuu yaryihi inkastoo aan odhan karo ma yara waxay ka mid ahay soomaalidu ummadii ugu firfircoonay geeska afrika horta afrika waxaa loo yaqaana kristanku wuxuu soo galay intuu gumaysiga dambe yimid waqaaradda kulee dunida muslim sooca ahay in yar oo aan diina haysan unbaa joogtay laakiin inta kale totally muslim bay ahayd wax christianity la yidhaahdana afrika waxaa ugu dambeeyey north africa markii laga qabsaday in yar oo kusii hadhay kiniisa alqibtiya ama ortodagaska dadka la yidhaahdo oo ah kiniisada reer bariga ku xidhan aan reer galbeed ku xidhnayn yani kiniisad raashiya xaggaa ku xidhan waa masaarida iyo nimanka la yidhahda xabashida kasii haysta ama kristanka cusube afriki waa ka reer galbeedku keeneen laakiin labadaa qolaa kristan qadiima waxaa jooga cala kulli xaal wuxuun baan uga jeedaa taariikhda aan leeyahay aan darisno waa taariikhdaynu dadka kale muslimiinta aan la lahayn kuwa un baynu qayb ka mid ahayn intii laynaga gooyey aynu gacanta ingiriis ku dhacnay ayuun baynu yeelanay taariikh gaara iyana ay taariikhyo gaara yeesheen laakiin intii ka horreeyey mid quroo mushtaraka ee naga dhexaysay qolaba intay geysataa ha yaraato ama se ha la kala badsadee waan ka baxa
asalaamu calaykum waraxmatullah anna mustafa la idhaha isku magac baynu buuggan anigu su-aalaad diinta ku qoraayo u wadadanayo wada sheegi karamayna waa qodobo badan laakiin laba qodun baan markaa kasoo qaadanayna dhalinyaro badan baa niyo diinta ka wada sheekaysanaa in badan marka waxaa iska jira soomaaliya khuraafaad fara badan la iska aaminsanaa nin kamid a dhalinyarada aan sheekaysanaa wuxuu leeyahay iyadoona ma habboonayn in magaciisa lagaa wuxuu leeyahay inkaarta waxaan la idhaha inkaarta waxaan la idhaha inkaarta wuxuu yihi siyaaradeedi waxaasoon ka yaro munaaqashoonay iyo waxyaaba noocaasa markaa wuxuu yihi wadaadaa beri anigoo gaari weyn buu watay wuxuu yihi wadaadaa beri igu yihi siyaaro noo qaata markaa waan diiday markii aan diiday waan iskaga tegey iyana siyaaradoodii ba iska qabteen markaan dhexda sii socday buu gaariga igima qalimay buu yihi markaa inkaartoodii baa igu dhacday anigu iska joogaana laishe aabbahana loo sheegay buu yihi in sababta gaadhigu wiilo qalimay ay tahay inkaartiina markaas igu dhacday marka taa horta iyada waad ka warqabi doontaa ta labaadna waxa weeye waxaa jira dad wax dhacay qof masalan qof dhacay sida inuu in badan qof bini aadama lacagtiisii cunaya masalan dukaan oo kalu hayaa lagu aaminay lacag fara badan ku ka cunay imika wuxuuse og yahay inuu khiyaamo qofkaasoo muddo hadday doonto toban sanaa uu soo cunayay markaa waxa uu leeyahay waxa aanan salaada u tukanaynin ama aanan diinta ugu soo noqonayn dee qof dhan baan dhaco intaasoo dhan aan soo dhacay hadduu doono uu dhintay hadduu doono uu noolya haddaan imanka u sheego waa uu ama wuu idilaya amade ama wuu ixilaya anigu markaa waxaan ku idhahaa ilaahay dembiga ugu dhaafaa ilaahay waa qafaare salaadaada bilow oo tuko ilaahay u hanuunsana uun adigu ilahay uu kuu dambi dhaafaya kale wuxuu leeyahay dembigaa ilaahaybaa igama dhaafi kara qofkii unbaa iga dhaafi kara labadaas su-aalo weeyaan asalaamu calaykum waraxmatullah
bismillahi raxmaan raxiim waxaan aada u jeclaan lahaa inay su-aaluhu had iyo goor mawduuca aynu ka hadallay ahaadaan ninkii dambe su-aal qabow mawduucii muxaadaradu ku saabsanayd ha ahaadaan su-aalaha aada weydiinaysa waa mahadsantahay
afile labada su-aalood mid malaa wax inkaar la yidhaahdo bay ahayd inkasta ay guba adag tahay saanu tafsiiro waayo ereyga inkaarta loo yaqaano say soomaalidu u isticmaasho haddii goor waxay u isticmaaleen yacni waalidka oo kale ama qofka xaq ugula inkaari kaaga dhacday macnaheedu waxaanay u isticmaalaan markaasi yacni inaad xaqiisii ku xadgudubtay oo kaanama ay leeyihiin markaasi waa ilaahay baa ku ciqaabayo yacni qofkan waalidka xurmadii uu kugu lahaa ama wixii uu ka kaa mudnaa inaad u samaysay markaad samayn weyday ayaa ilaahay yani ciqaabkan ama waxaan kugu riday laba shay xidhiidhka horta la iska dhaxaysiiyaa way yaro adagyihin laakiin mid iyada de horta muran kuma jiro masalan qofka bini aadamkaa dhibaatooyin ku dhaca qayb kamidii inay tahay bimaa kasabat aydiikum yani wuxuu isagu sameeyey weliba laga yaabo qofka yani inay kafaara unoqoto inay dambi dhaaf unoqoto waxyaaba badan uu sameeyo oo laga gooyo yani intaan aakhiraba lagaga jirin mushkilaad ku qabsaday dunida daraaddeed in lagaga masaxo waayo nabigu wuxuu ku tilmaamay qof muslima qodaxima muddo ilaa iyo qodaxdaa muddo yani ajar buu ku leeyahy yani dambaa lagaga ridaya mushkilad kastoo soo gaadha yani qaabunbaa ilaahay ugu qiimeynaya laakiin inkaarta soomaalidu ay isticmaashay waxaad moodaa wax walba marka xadkooda la dhaafiyo dee in tafaasiir dambe ay kasoo baxday nin baa nin siyaarad siin waayo deetana wuu inkaaray nin nin xoola kule ma jiro haddaanu xaq ku lahayn wax ka dhexeeyaba labada nin ma jiraan ninka meesha iska mariyay ninka dhintay xoola kuguma leh qofka muslimkii hadduu sadaqo baxsanayo dee ilaahay dartiibuu u baxsadaa waxaad baxsato haddaad qof muslima u niyeysa in ilaahay ka abaalmariyo ilahay waa ka abaalmarinaya yani sadaqa intaad adigu baxsatay qof miskiina aada siisay haddaad ilaahay u niyeysatay in aabbaha alla ka abaalmariyo ama qof kaloo muslima ilaahay da waa ka abaalmarinaya taas kama hadlayno laakiin waxa weeyaan wuxuu kugu leeyahay oo haddaad bixin weydiiyo haddaad la dhaafto meeshan taallo xoolahaaga ku leeyihi ayaan marka horeba jirin inkaarta dee ka timaado taasina waxaan jirin maadaama aan waxbaba kugu lahayn hadaan xaqba kugu lahayn muxuu kaa inkaaraya wax idinka dhexeeyaa ma jiraan ama qadiyadda xabaalaheenii soomaaliya ku yaalay iyo inkaaraha badana la sheego iyo dadkan ku xoogsada waa masale runtii waxyaaba badan oo sharaxa u baahan xaqiiqana waxa ah in badanoo duub sidataa inay jibanka adeegsato taana anaa idinka markhaatiya waxaa la adeegsadaa in badani inay yihiin jiman qaababaan diinta ku banaanayna in loo adeegsado muslimkoo qurina inaanu adeegsanin wadaadadan boogabkiiba ay adeegsadeen yani maaha masaalaa ku saabsan kana inkaartaa mid lamida way ka dhacda qolada tan ee kiniisadaad joogta ama wadaadada tan waa nooc markaasi aan odran karno wuxuu ku salaysan yahay jin adeegsi iyo sixir iyo waxyaaba ka gedisan ee maaha mid diin shaqo ku leh ciisana dadka ma inkaaro waxba kuma samaynin wadaadkii soomaaliyeed ee dhintayna dadna cidna wax kuma samaynin laakiin hadday jirto in badanina waa been horta yani in badan waa iska wax dadku sameeyo hebel baaca inta yeelo ama wax caadi isaga dhacay iyo wax kaloo laisku riisan garayo aan isma lahayn waa laga yaaba ninka gaarigiisa markuu iska watay de gaarigiisu si caadiya inuu qalimo ise gawaadhid u qallibatana problem oo meesha ku jira ama ka dhexeyn aan jirin laakiin waxaan sheegayaa waxyaabaha qaarkood oo xidhiir ka dhaxayn kara inay jiraan oo laakiin waxyaaba kale la adeegsado ama ninkan gaarigiisu qalimo wallahu aclam wuxun baan umaleynaya nin dee gaarigiisu ka qalimoon inuu yahay laakiin cid wax ku lahayd oo wax kala tegay inaanay meesha san olin haddaad taa dhaafo cid gaar u lagoo la siyaaradee ma jirtaba xataa hadduu wax kugu leeyahayna nin hebel ka wakiilo wixiisa isaga haddii lala dhaafo aanay wax soconaynin dee ma jiraan teenu waxa weeyaan haddaad aw hebelka halkan fadhiyo udhiibi weydo aw hebelka xabaashu ku jiraa inkaaraya aw hebelka xabaashu ku jira aw hebelkan mabuu wakiilane xaggee xidhiirkan ka dhexeeyaa muxuu yihi waa waxaan jirin oo laisku xidhxidhay un baan umalaynaya maaha yani wax xaqiiqa diin kule maaha su-aasha kale ah dayntan qofkan aada xaday de horta tuuga waa tuugo mana banaano qof muslima wixii in xaq darro lagu cuno waana dembi si aad qabto qaabka aad isaga toobadkeelisaana daba wixii aad joojiso iyo walaalkaayo hadduu nooliyey ama wixii si aad u celiso ama dee aad ka ka barido inuu kaa sahamso laakiin qofka cibaadadiisiya iskuma xidhna dee dembi uu mar galay bini aadamka haddii laleeyahay ninkii mar dembi galayba ilaahay uu ka go-aya iyo wax dhama samayna dee dadka baa cidi ilaahay macaabuday waayo qof aan mar dembi gelin bini aadamka kuma jiro ila nebiguna wuxuu tilmaamaya kulukum khata yani dhammaantiin dembiilayaal baatin baa layidhi laakin wakayru lkhataauna tawaabuun kuwa toobadkeenun baa u fiican baa layidhi ka qofka muslimka ah waxa ya-siga la ydhaha ama qunuudka la ydhaha waa ka xaaraan inuu quusta iyadu uma banaanaba wax kasta uu sameeyey inuu quusta horta iyadu mama banaana iyada sideeday xaaraan u tahy ilaahayna dembi oo dhan wuu dhaafaa saa daraaddeed qofka muslimka inuu ilaahay u toobad keeno qofkanna dee wixiisii xuquuqdiisii inuu celiyo aakhira hadday timaadana in qofka wixiisii hadduu aan u saamixin adna aanaad u celin si kaloo loo siiyey in aanay jirin doorta wuu leeyahy dhowr siyoodba markaa waa dhici kartaa waxaynu maalin dhaweyd ka warramaynaa xadiidkii mufliska nin intuu camal shaqaysta shaqaystay dadka dambiyada uu ka galay loo qaybqaybiyo de haddaba khayr badan samaystay waxaa laga yaaba khayrkaagu nin kamida inuu qaato in intiisii udhiganto un in la siiyo haddaad khayr beelo tahayna waxaa laga yaaba un intiisii inu dhigato dembiyo un adiga dusha lagaa saaro marka maxkamadda ilaahay dee say wax u xukumayso isagaa ilaahay ku shaqo leh hadduu doonana ilaahay wuu siin karaa qofkan intii uu intaa ku heli lahaa adigana wuu ku cafin karaa yani matalan boqol shilin khayrkii u dhigmayay inta ninkan boqolkiisii la siiyo oo ilaahay min cindihi uu ka siiyo ayaa adna ilaahay ku fasixi karaa taasina waa mid gaara laakiin waxaynu leenahay maxkamadda aakhiro ilaahay baa xukumaya taasiyo waa gaare dunida qofka waajibaadkiisa harraa way saaran yihiin ama dembi gal ama hagelino wixii waajib kugu hawaa kugu yimin salaadii si unbaa lagaaga rabaa inaad tukato soofi si unbaa lagaaga rabaa camal wanaagsan inaad samayso si unbaa lagaaga rabaa camalka wanaagsan inaad samayso unbaana dembigaaga wax ka tari karaa laakiin quusi way sii kordhinaysaa wallahu aclam